olole bileeran oo reed hangnagowka bilicde waana laka furow jididka saashaatowna laka gooyow geedka garanwaaga ama geed yahuudka iyo ku dareera qaybo kumid ee xaafado israac iyo horumar ee degmada gaalkacya ololagunya wayba si wada jireen suubyahayee maamulka lamada xaafadood oo taageero ku helow dowlada hoose ee degmada gaalkacya waana laka beegsadahaya goobo usadeeri oon iska jara jididka hiran iyo weliba aanu ku baxsan magaalada gudoomiyaga degmada gaalkacyo mudane xasan maxamed jaamac oo isweheliyo gudoomiye ku-xigeenka degmada master maxamed ciise xuseen iyo saraakiil ku dareerta madaxtooyada puntland iyo kormeeray shaqada ku dareerta goobo shal duwan ee markaasi suurtagalay in laku gooya geed yahuudka ama garanwaaga gudoomiyaha degmada gaalkacyo iyo ku-xigeenshay degmada iyo si wada jir een bogaadi maamulka lamada xaafadood ee israac iyo horumar ee degmada gaalkacya waxaan joognaa ku sugannahay waa cirjiife waxaa halkan ku sugan oo si wada jira runta shaqaha u qabanaya labada maamul oo iskaashanaya xaafadda horumar iyo xaafadda israac maamulkeedu halkan ku sugan ugu horeyn waxaan u mahad celinayaa gudoomiye ku-xigeenka horumar iyo xildhibaan cabdiraxmaan oo runtii galabta shaqada nagala qayb qaadanayey gudoomiye ku-xigeenka xaafadda israac axmed oo runtii galabta halkaan nagula sugan iyo ikhyaarta kale ee guddiga magaranaysa xaafadaha oo runtii shaqadan galabta qayb weyn ka qaadanaya maamulka degmada ayaguna sidii gacan weyn shaqadan ka geysanaya waxaan ku sugannaha hadda oo joognaa waa cirjiifa weeye halkan waxaa ka socota shaqo iskugu jira laba qaybood oo ah bilic soo celintii jaridda geedihuudka iyo qashinkii oo baa laga shaqaynaya galabtay runtii dee shaqada xalla ayaa halkan ka socota meeshan waxay ka mid ahay meelaha runtii qashinka badan la dhigo oo xoolaha la soo qaado la dhigo oo wax badan la dhigo waxaan rabnaa halkaan inaan fariin uga dirno dadka caadaystay meeshaan inay qashinka soo dhigaan iyo kuwa caadaystay meeshaan inay magaranaysaa waxyaabaha bilicda magaalada dilaya ay soo dhigaan waa u diganaa waxaan leenaha insha allah dhaqdhaqaaqiina waa la socon doonaa hadda wixii ka dambeeya tilaabaana laydinka qaadi doonaa haddii alla idmo mar labaad iyo mar saddexaad waxaan rabaa inaan mahad celiyo akhyaarta labada xaafadood oo runtii galabta shaqadatan si wada jira u qabanaya bahda saxaafadda ayaduna galabta nala joogta iyo dhammaan mas-uuliyiinta goobta ku shubanba waxaan shaqo ka haynaa xaafadda israac iyo horumar meesha isaga yimaadaan laamiga ayroboorka gala waxaan ka haynaa bilic soo celin dhirtii iyo geedihii garanwaag ahay oo laga tirayo geedkaasoo aad iyo aad magaalada uga haya dhibaato aad u fara badan xag amni hadday tahay iyo xag bilac hadday tahay shaqadaasaan maanta isugu nimid waan waajibaadka gudanayna maaddaa waxaanu nahay ee communitiga xaafadda iyo xildhibaanadii xaafadda